bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu عiسى التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa fi الrajul yadc عlى xaaئط jaarihi khashba baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi rajuli qofka yadacu baabu maa dukira can rasuuli اllahi sal ly slama fi sulxi bayna annaas wixii la sheegay nebiga sal ly slam xaggiisa laga sheegay oo ku saabsan heshiiska dadka dhex maro sulxiga marka dhowr nooc waaye midna waxaa weeyaan sulxi dhex maraayo muslimiinta iyo keyrkood oo imaamka iyo waxyaabahaasa marka kaas tawaliyo sulxina wuxuu ku saabsan yahay iyaga islaax bayna annaas dadka soo muslimiinta dhexdooda laga sameeyo oo iyaga shar ka dhex dhacday darteed sulxiga loo sameeyo mid saddexaadna waa sulxi oo dadka marka mucaamalaadkooda iyo ayuu ku tacalluqaa iyo heshiisyadooda midkaas waa hadda marka badanaa midka meelahan kitaabulbuyuuc iyo ama aqdiyada lagu keeno sulxigana wuxuu shabahaa beec ayu waxaa kitaabulbuyuuc waxaa loogu daraa dhinac wuxuu ka shabahayaa beeca leanna mararka qaar baa laba qof wax isku haystaan waxaanu iga qabaa iyo waa ka qabaa markuu yidhaahdo oo uu sidaas u qiro waa ka heshiin karaanoo war wixii aada iga iga qabtay waxaas aan ku qaato iigu bedel waayahay waa kugu bedelay sulxu mucaawadaa la yidhaha midkaasoo kale waa la ogol yahay haddii da caqdiga riba iyo wax lamida aynan soo gelin sulxu mucaawada ayaa la yidhaha waa la kala bedel qaadana cayn asaga lagu lahaa ou ninkan ku lahaay ayuu wax kale uga bedelana dhinacaasaa marka darteed baa kitaabulbuyuuc loogu daraa sulxiga ee qeyb labaadna waxay tahay sulxu ibraa ayaa la yidhaahdaa waa beriyeelid ninkaani maalan waxbuu ka qabaa waa isu qiran yihiin markaasuu leeyahay intaasaan kaa beri yeelay on kaa cafiyey intaas isii waa tii nebigu ou ibnu abi xadrad iyo kacb ibnu maalik ku heshiisiiyey midkaasna wuxuu shabahaa hibada hibadana dabcan dee kitaabulbuyuuc ayaa lagu dhex sheegaa ayb sulxigu marka kaasuu ka hadlaayo waxyaabahaas waay marka sulxiga ayb qال xdثna xadaثna الxasن بن عaliي الخlاal qala xadaثna أbu cاamir الcaqadiyu qala xadaثna kaثيir بن cabdالlahi بn cmr بn cawf الmuzniyu wahuwa ضaciif ayb عan abihi abihi waa maqbul عan jadihi cmr بn cawf almuzني صaxaabi waay ana rasuula الlahi sl ل slm qaal aلsulxu jaaئiz sulxigu waa mid bannaan bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan heshiis ma ahane xarama xalaalan xalaal xarimayo ow axalla xaraaman ama xaaraam xalaaleynaayo ma ahane kaas lama ogola waalmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruudihim shuruuddooda korkooday yihiin yacnii muslimiintu waxay ku heshiiyaan oo ay shardi ku wada galaan waa lagu taagnaanayayo kaasaa markaa jirayo ilaa shardan shardi ma ahane xarama xalaalan xalaal xarimay ow axalla xaraaman ama xaaraam xalaaleeyey marka heshiiska ay kala galaan waa la ogol yahay wixii shuruud iyaga dhexdooda ay kala dhigtaanna waa la ogol yahay ilaa shardigii ama heshiiskii shay xaaraam ah xalaaleynayo ama xalaal xarimayo ma ahane qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix qala baabu ma jaءa fi الrajuli yadacu calىa xaaئiطi jaarihi khashabaa qofka deriskiisa derbigiisa loox ku tiirsanayo alwaax ama yacnii garab ku qabsanayo ayb oo labada nin waa deris nin kamida raba maalan inuu wax samaysto saqaf sanqaaf ama wax lamida marka inuu derbigiisa ku tiirsan karo ku ceshan karo haddii aynan dhib u ahayn qofkaas kala wa daynan waxba dhibaynin oo aanay dhib u ahayn inuu markaas yacnii qori iyo wax ku ou cusjisto derbigiisa ayb qaala xadaثna سacيid بن cabdالرaحman qala xadaثna سufyaan بن cuyaynaةa عan الزهriي عan الأعrج can abi hurayrata qaal samictuhu yaquulu abu hurayran maqlay oo dhahayo qaala rasuulu llahi sal ll ly slama ida sta'dana axadukum ida sta'dana axadakum jaaruhu midkiin haddii deriskiisu ou ka idin dalbado an yaqriza inuu ku muto khashabatan loox ama tiir fii jidaarihi derbigiisa inuu qabadsiisto derbigiisa falaa yamnachu yownan u diidin falamaa xadada abuu hurayrata abuu hurayra marku sheegay da'da-uu ru'uusahum madaxyadoodii bay raariciyeen hoos bay u foorariyeen ka-annamaa inaysan rabin warkaas oogaa marka warkii baa inan aada u jeclaysanin markuu abuu hurayre yidhi nebigan ka maqlay midkiin haddii uu fasax ka qaato deriskiisa uu yidhaahdo walaalow alwaaxan ama qorigan aan ku qabsada derbigaaga younan ka celinin way dhibsadeen marka dadki fa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi maa lii maxaa lahaantayda ahaaday araakum aan idin arkayaa mucridiina inaad tihiin kuwa ka jeesanaya sunnadan wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna bihaa waa tuurayaa beyna aktaafikum yacnii garbihiina dhexdeedaan ku tuurayaa anigu waa idiin sheegayaa ama qaata ama diida ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabbaasi wamujamici bni jaariyata qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa younan u diidin deriska deriskiisa kale haddii uu derbigiisa ama bowdkiisa oo wax ku qabsado shaygaa laakiin waa inuunan dabcan dee qofka kale uunan dhibaynin haddii uu dhibaayo lama ogola laa darara walaa diraar ayaa taallo laa darara walaa diraar laakiin isagoon wax dhiba ku qabin inuu saas uun deriskiisii aanu waxba u ogolaanin isaga aan waxba ka dhibaynin inuu u ogolaa waayo lama rabo waana qasab marka yani xadiidkan marka falaa yamnachudan yuunan ka celinin ounan u diidin ma waxaa laga qaadanayaa amar waajib ah in la amray nebigu ou amrayo uu leeyahay waa inuu ku qabsadaa ogolaado bacd il a'ima sidaasay ku tageen ayb oo uu ku qabsanayaa waana inuu u ogolaado waana qasab ayb waana sida uu ku socdo qowlulqadiimka shaafici iyo qowluljadiidka laftirkiisa mukhtasarka buwayti sida ku taallo mukhtasarka buwayti iyo qowlulqadiimka labaduba waxaa ku taallo inuu shaafici xadiidkan uu ku dhaqmayo uu leeyahay markaa idin uma baahna xataa oo haddii uu markaa ku qabsado ma u diidi karo hadduunan sabab dhib iyo waxa lamida uunan sheeganin ayb laakiin almashhuur qowlka mashhuurka ee jadiidka ee mukhtasarka musani iyana ay ku socdaan madhabtana mashhuurku ah waxaa weeyaan inuusan ku qabsan karin isagoon loo ogolaanin haddii loo ogolaado khayr haddaan loo ogolaanin ma ku qabo karo leanna maxaa yeelay qof kale maalkiis ama xoolihiis lama isticmaali karo biduuni idnihi qaacidadaas caamka ayay qabsanayaan marka qolada dhahayso maya amarkaanna waxay ku xambaarayaan amru istixbaab waa sunno inaa udaysido u ogolaato laakiin waajib ma ahan bay leeyihiin qawaacidka caamkayna keenayaana qofna qofka kale xoolihiisa inuusan qaadanin ilaa biiibi nafsin minhu ma ahane ayb qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi wa bihi yaquulu shaaficiyu shaafici marka qowlkiisa qadiimka waay iyo jadiidka oo buwaydi sida uu warinayo xataa jadiidka waa waa waa sidan waa ku socdaa jadiidkii marka qowl ka mid ah jadiidkii baa marka laba qowl ah meeshaas marka waxay u daliishadaa shaafici oo u daliishadaa cumar radia allahu canhu ayaa nin wuxuu ka codsaday biyo inuu soo marsiisto dhul ou lahaa marka dhul ou moxamed ibnu maslama ou lahaa ayb inuu soo daxaak ibnu daxaak ibnu khaliifa nin la yidhaahdaa wuxuu doonay biyo iyo wax markaa uu uga baahnaa beertiisa iyo ama yacnii meel uu leeyahay dhul uu leeyahay uu uga baahnaa ayuu wuxuu u baahday inuu soo marsiisto dhulkan marka moxamed ibnu maslama waa u diiday marka moxamed ibnu maslama cumar waa ku qasbay marka waa marsiisanayaa buu yidhi calooshaadau marsiisanaya ayib saasuu marka ku xukumay maalik iyo shaafici labaduba way wariyeen cumar marka arrintaa iyadaa marka wuu ku qas waa ku qasbay wuu ku qasbay moxamed ibnu maslama binaan calaa dalika marka imaamu shaafici wuxuu yihi cumar maadaama uu saa xukumay derisnimada darteedna ay tahay yani wax tuba ama wax dhulka wax ii marayo iisoo maraayo gurigayga ii imaanaya ha ii maraan adiga meel kale ma haysto ii maraan waa u diiday cumar waa ku qasbay waa maraya waa ku waa marsiinaya hayiri sidaas markii uu yeelay wax ku khilaafayna ma leh shaafici marka wuxuu yidhi meeshaas waa xadiidkan iyo fatwadaas cumar waa iswaafaqsan yihin saa darteed marka waa inuu u ogolaadaa waana waajib meeshaasay ku dhisan tahay ayb qaala waruwiya can bacdi ahli اlcilmi minhum waxaa ka mida malik bnu anas qaaluu waxay yidhaahdeen lahu an yamnaca jaarahu wuxuu leeyahay inuu deriskiisa u diido an yadaca khashabahu qorigiisa inuu ku uu saarto fii jidaarihi deriskaas yacnii gidaarkiisa inuu u diido waa leeyahay waalqowlu اlأwalu asaxu alimaamu tirmidi marka wuxuu yihi qowlkii horaana xoog badan leanna xadiidkanuu ku qotomaa iyo cumar oo sidaas xukumay aanna lagu khilaafin ayb dadka hadda marka bani aadamku kulamaa uu ka bato yacni dulmiga iyo adduunye jacaylka iyo bukliga uu ka bato ee iska dhaaf hadda in waxaas la ogolaadee xuquuqdiisa hadduu ka helow nasiib leeyahay ayb oo derbiga u dhexeeyo halka mitir ee deris labada deris u dhexeeyo ayaa buuq iyo qaylo ka taagan tahay banaa oo uu rabaa nin walbaa marka isaga inuu ka kale nus inuu kan kasoo laabto curfiga hadda annaga saas u ahay kanna inuu nus ka laabto kaasna nus ka laabto halkaas mitir marka gurigihii iyo laga dayactirto kiibaanba hadda dadka lagu hayninba qaar wuxuu rabaa inaad adigii maalan aada wada sikato isaga halkiisa ou qaato marka haddii isagu ou dhammaystirto oo saddex iyo toban iyo barkiisii qaato dhulka luuqna waa rabaa marka in la sameeyo luuqii marka qofka kalau saara adiga noqob uu leeyahay kii kale marka markuu hal ka laabto isaga marka wax yaro kanna wixii waa kala badanayaan marka waxaasna marka waa shuxiga iyo anaaninimada lama ogolo marka waxaasna ittaquu shuxa fa ina shuxa ahlaka man kaana qablakum ana aniga aniga un aniga un wixii dhibana keyrkay ha qaato dheefoo dhanna anay ugu fiican tahay ee dadka saas u dhaqmo maba isla noolaa karaanba waana sababta keenaysa maalin walba dacwo joogtaa un inay taagan tahay haddaan labadaas qof qof ounan sabrin dacwo unbaa soconaysa waxaan ognahay lixdameeyadii dacwooyin socday ilal-aana inay socdaan maxaa keenaya waxaas marka maxkamaddana baatila yaallo dadkuna dad oo bukli badan waay marka hadday dadku ayaguna sabraynin maxkamaddiina baatil ay eg taagan tahay waa ma in laysdilo iyo in laysku dhibanaado un waa dacwooyin waxaan garanaynaa dadkii bilaabay ay dhinteen ilmihii a weli ada dacwadii wado kuwan waa dhimanayaan kuway dhalaanaa sii wadayay marka allahu mustacaan ayb wixii marka sharcigiina sidaan u amraya hadduu gurigaagii wax uga baahdo qori iyo wax lamida inuu ku taakaysto dhibna aynan kugu ahansii adduunyada iyadaba wax yaraaba la joogayayba dadka labada qof ee hadda nool meeqasanay deris ahaa karaan ayaga lixdan sano ka badan deris ma sii ahaa karaan banaan nin walbaa godkii dhulka uu ku lahayo aadan adduunya marka haddii saa looga tegayo deris fiicnaanta aakhiray wax taraysaa hadhowna ayb qaala baabu maa jaa ana alyamiina calaa maa yusadiquhu saaxibuhu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay jaa-a ku yimid ana alyamiina dhaarta calaa maa yusadiquhu saaxibuhu waa qofkiisa qofka ku dhaarsanayo sida uu kuu rumaysto waayo dhaar baa timid laba qofaa dacwo isku yeeshay ninbaa dhaar lagu yeeshay ninkaasi marka dhaarta lagu yeeshay ninkaa dhaarta lagu yeeshay waa sida uu u rumaysto ninka uu u dhaaranayo waa sida u rumaysto haddaa adiga maalan markaad dhaaranayso xoogaa wax isku qasto ama aada wax laalaabto hadduu kaa aamino ninkaa inaad u dhaaratay aaminaadiisay dhaarta ku soconayna adhow markaan waa xeeladaystay iyo ma soconaysa waxuma xeeladaysan karti qaala marka laakiin waxaa laga wadaa dabcan marka la leeyahy calaa maa yusadiquhu saaxibuhu ninka dhaarta iska leh oo isaga yacni mutaystay in loo dhaarto sida uu rumaysanayo waayo waxaa laga wadaa waa hadduusan daalim ahayn hadduu isagu daalim yahay calaa maa yusadiquhu maaha waa ka xeeladaysan karaa leanna dulmiga awalba lama rabo waa waa hadduu daalim yahay waa loo xeeladaysan karaa ayb qaala xadaanaa qutaybatu waaxmed bnu maniic almacnaa waaxidun yani macnuhu waa mid alfaaduse waa kala duwan tahay qaala xadaanaa hushaymu can cabdillaahi bni abi saalixin can abiihi cabdullahi bni abi saalix suhaylu la dhashay suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly slama alyamiinu calaa maa yusadiquka bihi saaxibuka dhaartu waa qofka saaxiibkaa adiga dacwada idinka dhexayso sida uu kuu rumaysto waayo dhaarta qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi hushaymin can cabdillaahi bni abi saalixin wacabdullaahi huwa akhu suhayl bni abi saalix qaala walcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidaan ahlucilmiga agtooda wa bihi yaquulu axmadu wa isxaaq axmed iyo isxaaqna sidan bay qabaan oy dhahayaan qaala waruwiya can ibraahima annaqaciy waxaa laga wariyay annahu qaala idaa kaana almustaxlifu midka dhaarsanayo haddii uu yahay daaliman daalim kan wax dhaarsanayaaba daalim ah fa niyatu niyada niyatu lxaalifi ninka dhaaranaya niyadiisa waayo niyada la feerinayo markaas ninbuu meeshan kasoo qabsaday wax uu ka raba male waxuu ka qaba male waa dhibayaa waa dulminayaa markaasuu yidhi ii dhaaro u dhaaraa la yidhi ninkan ninkaasoo kale marka hadduu dhaartii ka xeeladaysto waa leeyahay awalba ninkan daalim waa wax dhaarsanayo wain kaana almustaxlifu madluuman kan dhaarta dalbaayo hadduu yahay madluum laga gardaran yahay fa niyatu niyatu ladi istaxlafa kan dhaarsaday waayo niyada markaas marka ibraahim unaqaci uu kala qaaday ninka dhaarta hala ii dhaarta dhahayo hadduu daalim yahay ninka dhaaranaya niyada muctabarada tiisay noqone haddii ninka wax dhaarsanayo uu yahay madluumna isaga sida niyadiisaa la fiirinaya kaas kale dhaartay la fiirin maayo niyadiisa ba marka waxaa kaloo lamida dabcan qaadi hadduu ku dhaarinayana de waa waa waa iyadana sidoo kale qaala baabu maa jaءa fi طariiqi ida اkhtulifa fii kam yujcalu dariiqa dadka u dhexeeya haddii laysku khilaafo fii kam yujcal intee la yeelayaa meeqaa laga dhigayaa dariiqa marka tanna waa marka qado kale oo nebigu xukumay sala اllahu alayh waali wasalam dadka marka deriska ahee guryahoodu iska soo horjeedaan oo kale haddii dariiqa isticmaalkiisa ay ku doodaan dariiquna uu yahay dariiq weyn oo la maro bukhaari saasuu baabka ku qeydaa ayb oo wuxuu leeyahay dariiqu lmiitaa almiitaa almiitaana waa dariiqa lagu yimaado waayo oo ay dadku isticmaalaan oo ay maraan dariiqaas marka haddii laysku khilaafo see la yeelaa marka maxaa meeqaa laga dhigayaana hadde meeqaa laga dhigayaa ogahooda wax ku xiran waaye isticmaalka dariiqa berigii hore owr iyo farda iyo wax lagu rara jiray ratiga jidka uu maraayana waa ka yaryahay jidka uu maraayo iska rogaha waa waa waa isla mid maaha marka dariiqa curfiga curfiga unbaa loo fiirinaya alcaadatu muxakimatun ama muxakamatun caadada ama curfigu waa laga xu xugun baa loo yeelaa curfiga marka waa in dib loo fiiriya leanna nebigu markuu xukumayey wuxuu ku dhisay baahidii markaas jirtay oo ku saleeyey walidaalika waxaad arkay toddoba dhudhunaa laga dhigay toddoba dhudhun oo intaasa dariiqa marka haddii laysku khilaafo weyn toddoba dhudhun waa in la banneeyo toddobadaas dhudhun marka fardaa mari karo owraa mari kartay saasaa lagu dhisay laba rati inay saasna mid u mara midna saa usoo maro ayaa lagu dhisaya culayskana dabcan waa loo fiirinaya haddii laakiin duruqda iyo nidaamka magaaleynta zamankaana hadda waa ka duwan tahay curfigu waa isbedelay qofkaani wuxuu u baahan karaa musqushiisa hadday buuxsanto baabuur weyn uu u baahan yahay oo meeshii soo galo oo markaa yacni musqushii ka qaado wasaqdi oo baabuur yaroo kale ma ma anfacayo waa in loo banneeyo dariiqa marka baabuurkaas oo kale alaabuu degsan karaa ganacsibuu meesha ku haystaa ee qof baa dhiman karo ama qofaa jiran karo oon soco karin waxaa la rabaa meesha iscaafka iyo ambalaasta dariiq ay soo geli karto ninkii laga qaadi karaa la rabaa haddii nin walbaa dariiq un ku fadhiisto maskaxdiisuna ay noqoto adiga kaligaa dantaada ee berri asaga hadduu jirado xaggee laga bixinayo dariiqee magaaladan waxaan ku aragnay si xayawaannimo ah loo degay nacam ma dhihi karo si bani aadamnimo xataa caqli bani aadam xataa maaha nacam markaasaa waxaan aragnay mayd si loo bixiyaa la aqoon waaye nacam markaasay baraarugayaan dadka marka ay leeyihiin war xaggee laga soo geliyaa maydka aan xambaarnaa la leeyahay marka nacam markaasaa inta la xambaaro weliba dad qofkiibaa madaxiisa hoos u dhigaya oo hadba wax ka leexanayo waxaas oo kale marka waa iidaa iyo dhib waaye muslin dhibid waaye nacam magaalada marka curfiga ka jiro ayuu jidku ku salaysnaana nacam jidka suuqyada jidadka soo gala waa ka duwan yihiin jidadka xaafadaha waxaa kaloo kala duwan jidku markuu xiran yahay ee uunan ahayn dariiq naafida iyo markuu yahay dariiq naafid ah isku mid maaha dari haddii jidku uu xiran yahay oo uu soo xirmaayo xuquuqdiisu waa soo koobmee keliya waxaa xuquuq ku yeelanayo dadka degan meeshaas bis haddii laakiin dariiqu dariiq naafida uu yahay waxaa xaq ku yeelanaya maariinta dadka maraya xaq ku yeelanaya ayb marka waxyaabahaas dhan in la fiirshay u baahan tahay qaala alimaamu abu ciisa xadahanaa abu kurayd dadkan aada arkaysa marka magaalooyinka sida quruxda badan u dhisaayo iyaga duruuftaa bartay maalinba maalinta ka dambaysa baahi bay arkayaan baahidaas maxaa lagu dabooli karaa waddadan in la waasiciyo waddadii baa la waasicinaa ayb innagana marka hoosaan usii wadnaan dariiqii marka waasaca ahaa soddon sano ka hor afartan sano ka hor macno loogu talagalay baahidiina hadda ay ka badatay ayaa dariiqii lasoo lasoo cariirinaa haddana ay caqlin hada marka ayb qala xadaanaa abu kurayb qala xadaanaa wakiicu can اlmuhana bni saciidi wahuwa abu saciid albasriyu hiqat aلdubaciy can qataadata can bashiir bni nahiik wahuwa saduusiyu abu shachaa albasriyu hiqat can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ijcaluu ka dhiga adariiqa jidka sabcata adrucin toddoba dhudhun ka dhiga qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaحyى بن سعيد qال xdثna المثنى بن سعيد عن qتاadة عن بshayr بن كعب الcdawي marka wakiiع bashيr بن نahيk buu yihi yaحyى بن سعيidna waxa uu yihi bushayr بن كacbi bushayrkaana saxan marka ayb عn أbي هurayرaةa qala qala rasuul الlahi صلl ل sلم إda تshaajartm haddaad doodaan fi dariiqi jidka a ku doodaan fajcaluuhu sabcata adrucin toddoba dhudhun ha laga dhigo waa baahidii berigaas jirtay maantase intii marka baahidu ay la ekaataa laga dhigaa dariiqa marka waa haddii marka doodi timaado haddaynan dood imaanin maariintii iyo dadkii deganaa dood aynan jirin laa ba-sa markaas qof inuu markaas yacnii uu dariiqii marka isticmaalo waa isticmaala macnaheed waxbuu ka dhisaa maaha waa isticmaala macnuhu waxay tahay dariiqaas inuu fadhiisto wax ku gato alaabtiisana ka qaato warato inuu ka noqdo haddii maariinta uusan dhib ku haynin inuu alaabtiisii jawaan inta kusoo qaato subixi ku daadsado galabtii iyo marka la gaarana dhabarkiisa saarto ka tago haddii berri looga soo hormarana juuq ma dhihi karan ilaa meesha waa dariiq mar haddii isticmaalkeedu uu noqdo isticmaal markaas yacni ah noocan oo kale ah oo aan dhib keenaynin ninkii usoo hormaraa iskale ayb hadday marka dowladda markaas jirto ay tiraahdo dariiqan waa la isticmaali karaa intaasoo kale intay masaalixda fiiriso oo ay dad ku kala qorqortana isticmaalka ay dad siisana ikhtisaasaa la yidhaahdaa marka ninkaas marka isticmaalkaas uu gaar isaga ku yahay qof kale ma imaan karo isaga laakiin maahan inuu booskaas gateeda dadkan waxoogaa yar khusuusiyow ka leeyahay waayo maaane asaga milki uloo gado karo ijaari kara iyo baababkaas in la sii aada marka maaha haddii markaa de markaas wixii bixiyey in la warsaday noqonay marka wixii ogolaaday ayb waxaa kaloo mushkila ka taagan tahay dariiqa hawadiisa hadda dariiqa cabirkiisaan ka hadalnay dherarkana dhirirka ma la isticmaali karaa hawada dariiqa ma la isticmaal khaasa ma loo isticmaali karaa haddii dariiqa waxa dhibaayo haddii jidkaasi uu yahay jid la maro haddii dhibaata aynan jirin waa isticmaali karaan kor ama koronta ha usoo marto ama wax kale ha usoo way isticmaali karaan bishardi laakiin waxa meesha maraayo waa inaynan dhibin dadka qaarkood korontooyinka iyo iskale waa gaaban tahay korontadii meeshii ay martaa baabuurtii si ay u marta male baabuurta dheerdheer oo xamuulka iyo wado ma mari karaan maanta dhan marka korontaa la jara ama korontadii baa qof baa celcelinaya qofka celinaya mararka qaar inuu ku dhintaa dhici karta inta la jaro mararka qaar dhulka intay kusoo dhacdo cunug ku istaago yaa laga yaabaa waxaasoo dhan qatar khatarahaasoo dhan khataro dembi keenaya waay iyo mas-uuliyad darro waay marka hadduu qofku kor rabo inuu ka isticmaalo dariiqa meel ounan isticmaalka dadka ka dhibaynin iyo baabuurta waa ka isticmaali karaa ayb qaala wahada asaxu min xadiidi wakiic xadiidka wakiic kana ka asaxsan buu yihi xibnu saciidkiisa farqigana waa meeshaas bushayr ibnu kacbin iyo bashiir ibnu nahiik qaala wfi lbaabi can ibni cabaasi qaala xadiidu bushayr ibni kacbi can abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix warawaa bacduhm hada can qataadata can bashiir bni nahiik can abi hurayrata wahuwa gayru maxfuud qaala baabu ma jaءa fi takhyiiri اlgulaami bayna abaweyhi ida iftaraqaa doorinta la dooransiiyo wiilka ama cunuga labadiisa aabbo hooyadiis iyo aabihiis in la dooransiiyo midkii uu raaci lahaa ida iftaraqa hadday kala tagaan hooyadii aabbihii baa kala tegay waa isfureen cunugana waa mumayis toddoba jir ah waaye markaas in la dooransiiyo la yidhaha yaad rabtaa inta dhexda la dhigo hooyadiina inta la istaa fariisiyo aabihiina intoo kale mid dooro la yidhaha kii uu raacaa la siinaa marka haddii maanic u diido xadaanada hadduunan jirin haddii laakiin cunugu uu laba sano ka yar yahay hooyadaa ku xaq leh hooyadaa la siinayo le nuugmo iyo waxba u baahnaan karaay ayb qala xadaثna nasr bnu عaliyi wahuwa اljahdamiyu qala xadaثna sufyaan can ziyaad bni sacdi an hilaal bni can hilaal bni abi maymunata can abi maymunata can abi hurayra ana nabiya sal l slama khayara gulaaman buu doorgeliyey bayna abaweyhi bayna abiihi wa ummihi hooyadii iyo aabihii qaala wfi lbaabi can cabdillahi bni camrin wa jaddi cabdilxamiid bni jacfar qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix wa abuu maymuunata ismuhu sulaym ayaa la yihi qaala walcamalu calaa hada camalku waa sidan cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal l slama wagayrihim qaaluu waxay yidhaahdeen yukhayaru lgulaamu cunuga waa la khiyaar gelinayaa bayna abaweyhi labadiisa aabbo dhexdood hooyadii aabihii idaa waqacat baynahuma almunaasacatu hadday dood ka dhex dhacdo fi lwaladi cunuga ku saabsan shanigiisa wahuwa qowlu axmeda waisxaaqa wa qaalaa waxayna yidhaahdeen maa kaana alwaladu sagiiran inta cunugu uu yaryahay falumu axaqu bihi hooyadaa ku xaqnimo badan faida balaga algulaamu sabca siniina hadduu gaaro khuyira bayna abaweyhi waa la khiyaar gelina tanna waa marka xugun kale waaye baa abwaabu laqdiya waxay kasoo gelay nebigaa xukumay qaala wahilaalu bnu abi maymuunata huwa hilaalu bnu caliy bni usaama wahuwa madaniyun waqad rawaa canhu yaxya bnu abi kaiir yaxya bnu abi kahiir wamaliku bnu anas wafulayx bnu sulaymaan ayaa ka wariyeen qaala baabu ma jaءa ana alwaalida ya'hudu min maali waladihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid ana alwaalida waalidka wax dhalay ya'hudu min maali waladihi cunugiisa maalkiisa waa qaadanayaa yacnii aabbaha ama hooyada wiilka ama awowgaba ama ayeyda wiilka ama gabadha ay dhaleen maalkeeda way qaadan waa qaadan karaan qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata qala xadaثna alacmash can cumaarata bni cumayri can camatihi can caaئishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam ina aطyaba maa akaltum wax aada cunteen waxaa ugu wanaag badan min kasbikum waxaa shaqaysataan wa wa ina wlaadakum ilmihiinuna min kasbikum kasabkiina wa waxaad cuntaan waxaa ugu wanaag badan waxaa shaqaysataan ilmihiinuna waa waxaa shaqaysateen wa waa kasabkiina yacni waa cuni kartaan waa ilmihiina marka maalkoodaana laga wadaa dabcan maalkooda iyo waxyaabaha ad qaadan karta qala wfi lbaabi can jaabirin wcabd llahi bni camrin qala hada xadii qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasan maطbuuca waxaa ku qoran saxiix erey saxiixana ma soo aroorin usuusha qaala waqad rawaa bacduhm hada can cumaarata bni cumayr can umihi can caaishata wa akharuhum qaaluu inta badanna can camatihi bay dhaheen can caaishata qaala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidaan ahlucilmiga qaarkood agtiisa min asxaabi nabiyi sal l slam wagayrihim qaaluu waxay yidhaahdeen ina yadalwaalidi waalidka gacantiisu mabsuudatun mid la fidiyey waayo fii maali waladihi waladkiisa maalkiisa waa lagu fidiyey ya'hudu maa shaaa wuxuu doonuu ka qaadanayaa marka guri aada leedahay oo kale hadduu u baahdo inuu gato waa gado karaan haddii uu gurigaas beeciyo ou gado beecaas ansaxayb hadhow la dhihi maayo marka wiilkii iyo aabihiis oo isdacweynaya maya loogu kala gar qaadi maayo taasoo kale hooyaduna iyaduna dabcan waa la mid waa gedi kartaa leanna noloshiisao dhanayba sabab u yihiinen ayb ayb meelo badan baa marka waalidka laga ictibaar siiyey hadduu cunugiisii wax uga fakadaanu dhinto ma loo qisaasayo waalidka ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa ya'hudu min maalihi maalkiisa ma qaadanayo ilaa cinda alxaajati ilayhi markuu u baahan yahay maahan qoladan iyaga marka waxay leeyn haddii baahiyo jirto haa laakiin iyadoon baahi jirin iska qaado maya haddii hadda isaga maalkii intou gada qaad ou ku cunaayoo kale see la yeelaha maxjuur waayo markaas waalidkaas marka waa la xajrina leanna nin hadda maalkiisii jaad ku cunaayo waaba safah safahana marka qofka safiyahana maalkiisa waa laga xajriyaa oo waa laga celiyaa marka ma gedi karo tasaruf ma geli karo kaas isaga dabcan shareecada fiiri cadaaladeeda marka daad dhihilayd marka saasaa laga yaabaa iyo waa la celiyey kaas beecaasi marka ma ma la ogolaanayo qaala baabu maa jaa fi man fi man yuksiru lahu shay lahu lahu fi man yuksaru lahu shay-u ayb baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fii man qofka yugsaru shay-u shayga la jebinayo lahu isaga uu leeyahay ninbaa shay isaga uu leeyahay baa laga jebiyey maa yuxkamu lahu min maali lkaasiri kii jebiyey maalkiisa waxaa laga xukumayaa maxay noqone yani ninbaa shay isaga uu leeyahay baa laga jebiyey ninkii ka jebiyey maxaa lagu xukuma oo maalkiisa see loo magdhabayaa arrintaas marka macnaha bakeeri buu ka jebiyey alaab buu ka jebshay maxay noqonay marka qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud alxafariyu huwa cumar bnu saciid sacdin ayb alxafariy ayb xafar marka waa mowdic fi lkuufa wahuwa hiqat hiqatun caabid muslim ayaa ka wariyey iyo asxaabu sunan alarbaca an abi can sufyaana can xumaydin can anas xumayd bn abi xumayd alطawiil waayo sufyaankuna waa thawri can xumaydin can anas qaala ahdat bacdu aswaaji nabiy sal ll ly slam xaasaskii nebiga mid ka mida soo hadiyeysay ila nabiy nebigay usoo hadiyeysay sal l ly slam طacaaman cunto fii qascatin xeero ayayna kusoo shubtay ayb bacdigaana marka uu mubhamka ka dhigay waa zaynab binti jaxsh radia allahu canha fadarabat caa-ishatu lqascata biyadiha caa-isha ayaa marka xeeradii gacanteeda ku dhufatay masayr dartiis dabcan nebiguna markaas akhyaar buu la joogaayo saxaabadii buu la fadhiyaa khaadimay usoo dhiibtay khaadimkii baa xeeradii isagoo wado caa-isha markay aragtay gacantay ku dhufatay bash waa jebisay marka nebigiina marka intuu isku soo urururiyey baa sidan soo socotuu sameeyey bacdi riwaayaat waxay leeyihiin wuxuu ku yidhi qaarat umukum dadkii la joogay wuxuu ku yidhi haarat ummukum hooyadiin waa masayrtay yidhi ayb marka sidaasay ahayd fadarabat caaishatu lqascata biyadiha faalqat maa fiiha wixii ku jiray marka waa tuurtay faqaala nabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi طacaamun biطacaam طacaamun cunto yuqdaa waa la gudaa biطacaamina lagu gudaa wa inaa-un weelna yuqdaa ama yuqramu waala waa la gudaa biinaa-in weel baa lagu gudaa tow tii jabtay isku dhedhejiyey kabkabay ayuu guriga gurigan caa-isha u dhigay tii caa-isha u taalayna intuu qaaday xeeradeedii ayuu siiyey haweentii kale طacaamun biطacaam wa inaa-un binaa biinaa-in marka saas waa naam ayb meeshaan marka waxaa laga qaadanaa fiihi ana alqiimiya yudmanu bimilihi waxaa laga qaadanayaa shayga mutaqawimka ahee qiimaysan haddii la talfiyo in isagoo kale lagu gudi karo leanna hadda xeeradu shay mutaqawim a ma aha oo iyada waxaan ujeedaa waa muta waa mutaqawim waa waa mutaqawim way qiimaysme iyada ee mithli maaha ashyaada labaa loo qaybiyaa mithli iyo mutaqawim mithliga marka culimada shaaficiyada waxay ku dabdiyaan wax allaale wixii la beegi karo la cabiri karo salamna ku bannaan ayaa mithli ah bay yidhaahdaan maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza salamu fiihi wixii kayl iyo miisaan wixii beegmo cabirmo salamna ku bannaan salam maxaa ku bannaanaa jira wax kastoo dabdismaayo shaygan marka haddii ajzaadiisa la dabdin karo mithli waaye marka haddii la baabi-iyo shayga saasoo kalea isagoo kalea laga rabaa qofka shayna waa mutaqawim wixii aan intaas ahayn wax iska qiimaysmaayo wa marow qof ka jeexay ama marow intuu ka qaado dab uga riday mutaqawim waayo maradii marka marada marka mutaqawimkaas laba siba waa loo gudi karaa mara iyadoo kale hadduu raalli ku noqday raalli isaga noqdaan ou siiyana waa waa ku gudmaa haddii kalena in iyada marka qiimaheeda qiimaheeda in la fiiriyo marada meeqay joogtay intaas yowmu talaf uu marka xuseynaa qiimihii ay joogtay khalaas meeshaan marka laakiin hadda xeeradu mithli miya mase waa mutaqawim xeeradu qeybtay gele mithli yaa yirina xeero lama beega lamana cabiro salamkeeduna waa shiddo badan yahay marka waa mutaqawim iyadoo marka mutaqawim mutaqawimba wuxuu ku guday marka mithli iyadoo kale ku guday qiime i lama aadin waxaa laga qaadanaa marka ana alqiimiya yudmanu bimithlihi xadiidka waa laga fahmaa laakiin culimada qaar waxay yidhaahdeen bayhaqi oo kale wuxuu leeyahay meeshaani wax gudid maaha maba taallee taasna nebiga asaa lahaa tanna asagaa lahaa ee min baabi aladab buu caaisho tan uga qaaday maan wax la kala gudaaya maba jiraba ee tanna isaga gurigiisii waa tanna isaga maa wax isku gudaayaan ayib isaga bayhaqi saasuu leeyahay laakiin riwaaya ibn abi xaatim sheegay baa jirto man kasara shay-an fa huwa lahu wa calayhi mithluhu ninkii shay jebiyo shaygaas asaa leh waxaana lagu leeyahay isagoo kale tashriic caama waay marka kaas ayb qala اlimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna cali bnu xujiri qala xadaثna suwayd bnu cabdاlcaزiiz can xumaydi can anas ana الnabiya sal ll slam nabiga istacaara wuxuu caariyeystay qascatan xeero fadaacat way dhuntay fadaminahaa lahum qoladii waa u damaanay marka ninkan marka suwayd bnu cabdilcaziiz assulami mowlaahum addimashqiy daciifun ninkan isaga waa daciif qisadiina wuxuu ka dhigay xeeradu inay dhuntay qaala wahada xadiidu gayru maxfuud xadiidkan waa xadiid markaan maxfuud ahayn wainamaa araada wainamaa araada wuxuu doonay cindii aniga agteyda say ila tahay buu leeyahay imaamu tirmidi suwaydun suwayd wuxuu doonay alxadiid aladii rawaahu thawriyu xadiidka uu thawri wariyey inuu wariyo buu doonay markaasuu qalday wa xadiidu thawriyi asaxu qaala baabu maa jaa-a fii xaddi buluuqi اrajuli wاlmar'ati ninka iyo naagta intay ku qaangaaraan qaangaar see loo xukumaa qofkan waa qaangaaray in la xukumaa la rabaa sidee loo xukumaa qala اlimaamu abu ciisa xadaثna mxamed bnu wasiirin اlwaasiطiyu wahuwa hiqaة caabid rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaثna isxaaq bnu yusuf alأzraq can sufyaana can cubayd اllahi bni cumar can naaficin can ibni cumar qaala wuxuu yihi curidtu calىa rasuuli اllahi sal l slam nabigaa la iisoo bandhigay fii jeyshin ciidan wa ana bnu arbaca cashara anoo afariyo toban jir ah ciidankaa marka qhaswadaasna waxay ahayd uxud uxud ayb afariyo toban baan jiray falam yaqbalnii nebiga ima aqbalin oo ilmo ayuu igu tiriyayo ima qaadaninoo ima aqbalin facuridtu calayhi waa la iisoo bandhigay haddana min qaabilin mar kale sanad kale fii jeyshin jeysh dhexdiis wa ana bn wa ana bnu khamsa cashrata shan iyo toban jir anoo ah faqabilanii waa i aqbalay midaanina waxay ahayd qaswat lkhandaq uxud goormay ahayd sanadkay dhacday uxud sanadkii saddexaad khandaqna goormay dhacday shanaaday dhacday khandaq haddii marka uxud oo sanadkii saddexaad ahayd ibnu cumar hadduu afar iyo toban sano jiray khandaq oo sanadii shan shanaad ahayd see shan iyo toban sano ku jiraa markaasna sanadii saddexaad wuxuu jiray afar iyo toban sanadii shanaad marka shan iyo toban mau jiraana ma jiraayo lix iyo toban inuu jira waay see leela marka ya kab ay waayahay min baabi jabri اlkasri waayo sax waay laakin kab haye shan iyo tobanka aakhir u ahay haa markii sanadii saddexaad afar iyo tobankaa bilow u ahay sanadii shanaadna shan iyo tobanka waa kasii dhammaanayay a marka waa isku waa isku imaanaya marka tiradii ayib faqabilanii markaa waa i aqbalay meeshaas waxaa laga qaadanaa marka shan iyo toban in lagu qaangaaro oo haddii sanad la ictibaarina shan iyo toban in lagu qaangaaraa laga qaadana leanna nebiga shan iyo tobanna waa ku aqbalay afar iyo tobanna waa diiday shan iyo toban marka waa in lagu qaangaaro qaala naaficun faxadadtu bi hada alxadiidi baan u sheegay cumara bna cabdilcaziiz faqaala wuxuu yidhi hada xaddu maa bayna asagiiri waalkabiir shan iyo tobankaas marka waa xadka u dhaxeeya weyn iyo yar qof weyn iyo qof yar uma kataba wuxuu qoray an yufrada in wax la siiyo liman balaga alkhamsa cashra waagi hore waxaa jiri jiray diiwaan dadka wax lagu siiyo qofku markuu qaan gaaro cumar ibnu cabdilcaziiz marka wuxuu yihi shan iyo toban ninkii gaaro hala siiya marka wixii la siin jiray qof weyn qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can cubayd اllahi bni cumar can naaficin can ibni cumara can الnabiy sal l slm naxwahu walam yadkur fiihi ma sheegin ana cumara bna cabdilcaziiz kataba inuu qoray ana hada xaddu maa bayna aلصagiiri wاlkabiir inuu qoray qaala wadakara bnu cuyaynata fi xadiiثihi qaala naaficu faxadadtu bihi cumara bna cabdilcaziiz baan u sheegay faqaala hada xaddu maa bayna الduriyati wاlmuqaatilati shan iyo tobanka marka waa xadka u dhexeeya ilmaha iyo dadka dagaalami karo qala اlimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi sidan waay wabihi yaqulu sufyaanu اthawriyu sidan uu leeyahay wabnu اlmubaarak washaaficiyu axmedu waisxaaq yarowna waxay arkayaan ana algulaama cunuga ida stakmala hamsa casharata sana shan iyo toban hadduu dhammaystiro faxukmuhu xukmu rijaal ragga waaweynuu la xugun yahay shan iyo tobanka marka xaggee laga feerina laakiin bilaha sanadka shamsiga maa la feerina mase qamariga qamarigaa la feerina midkan oo bisha taariikhda islaamkaa la feerina ee la feerin maayo midan kale faranjiga taariikhda faranjiga la feerin maayo leanna farqi weyna udhaxaynaya shan iyo toban sano waxaa udhaxaynaya farqi weyn oo cunuga marka uu qaan gaaray sharci ahaan shan iyo toban uu gaaray sanadka islaamka ka gaaray kii gaalada ama faranjiga weli ma qaan gaarin oo kale waa sii dhiman tahay leanna ugu yaraan lix bilood waa udhexaynaya isleeyahay taqriiban meelaha waa udhexaynaysaa shan iyo tobanka sano marka cunugiio qaan gaaray baa laga yaabaa in inuuna shan iyo toban gaarin in loo haysto maxaana keenay marka fahm xumadaas taariikhda lagu xisaabtamayo november iyo octoobar iyaa lagu xisaabtamayo ayb marka bilaha islaamka waa dabcan bishan qamari yacni sanadka qamariga waa ka tira yaryahay sanadka shamsiga ah lana sagaal iyo labaatan ay ku dhammaanayaan bilo badan kanna laftiisa mararka qaar kooyi soddon iyo waxba u galah calaa kullin marka waxaa tiro yar mar walba kan kan islaamkaa tiro yar kan maadaama kooiyo soddon gelaayo bilo badan ay kooiyo soddon yihiin kuwa ay soddon ay buuxinayaan inta badan kan laakiin sagaal iyo labaatan way ama soddon marka ugu yaraan waxbaa shan iyo toban maalmood sanadkii waa isbedelay ayb fa xukmuhu xukmu rijaal wain ixtalama hadduu ixtilaamo qabla khamsa cashara shan iyo toban ka hor fa xukmuhu xukmu rijaal isagoon shan iyo toban sano gaarin haddii manidii ka timaado xukmuhu xukmu rijaal afar iyo toban saddex-iyo toban ayaa mani uga timid waa rag waa nin qaangaara hadda marka maxaa lagu qaangaaraa ixtilaam iyo da shan iyo toban intaasaan soo marno wa qaala axmedu wa isxaaq lilbuluuqi halaathu manaasil qaangaarku waa saddex darajo buluuqu khamsa cashara shan iyo toban aw ilixtilaamu ama in wax ka yimaadaan fain lam yucraf sinuhu walaa ixtilaamuhu haddii da-diisa aan la ogaanin ixtilaamkiisana aan la ogeyn falimbaatu timaha hoose inay usoo baxaan yacni alcaana marka axmed wuxuu kusoo daray sifo saddexaaduu kusoo daray oo ah timaha hoose inay soo baxaan laakiin alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay caanada ama imbaadku waxay calaamad qaangaar u tahay gaalada muslimka uma noqonaysa haddii marka gaalada iyaga looga baahdo inay qaangaareen iyo in kale in la ogaado waa la fiirina hadday tin hoose usoo baxday waa qaangaar haddayna usoo baxin ilmanimaa loo ictibaarin leanna ayaga waa ixtilaamay waa khabar meeqaad jirtaa shan iyo toban ama afar iyo toban waa hadal khabar gaalna khabarkiisa ma ma ma la rumaysan karo saas darteed baa nebigu ou qaangaarka reer bani qurayda ilmanimada iyo qaangaarnimada waxaa laga fiirinayay imbaadka tinta inay soo baxday hoose leanna haddii iyaga la weydii lahay beenay sheegi lahaayeen yaa rumaysan kara gaal warkiisa laakiin qofka muslimka hadduu yidhaahno shan iyo tobanaan jiraa waa laga yeelaa ama waalidku uu yidhaahdo ilmahaygan shan iyo toban jir waayo waa laga aqbalaa eeg alimaamu shaafici marka isaga saasuu yidhi meeshaas abu xaniifa isaga baabkani wuxuu qabaaba waxaan filayaa sideed iyo toban sano in lagu qaangaaro u qabaana say sideed iyo toban u gaarsiinaan ayb nidaamka marka gaaladu hadda ay iyagu marka ku socdaan wa sideed iyo tobankaas ayb wixii sideed iyo toban ka yarna waa ilmo laga ayaa laga ayay ka cabirayaan laakiin xujo weyn ma haysto nusuustii waa kuwaana shan iyo tobanka in lagu qaangaaro ama ixtilaam lagu qaangaaro ayb baabu maa jaa-a fii man tasawaja imra'ata abiihi qofkii guursado aabihii hooyadii xaaskiisa ninkii guursaday wuxuu ku yimid xukunkiisa ayb ninku hadduu guursado aabihii xaaska uu islaana uu aabihii guursaday haddii uu guursado maxaa laga yeelaa fii man tasawaja waa tarjamada qala xadaanaa abu saciidin alashaj qala xadaanaa xafs bnu ghiyaah can ashcad can cadiy bni haabitin can ilbaraa qaala mara bii khaalii abtigay baa isoo maray abuu burdata wamacahu liwaa'un isagoo calan wato faqultu waxaan idhi ayna turiidu agee ku xaggee rabtaa faqaala wuxuu yidhi bacahanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa i diray ilaa rajulin nin tasawaja imra'ata abiihi nin guursaday aabihii xaaskiisa an aatiyahu bira'sihi madaxiisa inaan ula imaado yacni inaan qoorta ka jaro oon dilo ayb ayuu i amray nebiga xadiidka marka waxaa laga qaadanaa ama uu daliilu yahay ninkii guursado aabihii naag uu guursaday ama maxaarimtiisa aabbaha naagtiisa waxaa la mida walaashiisuu guursaday hooyadiisuu guursaday habaryartiisuu guursaday hooyadii la- maxaarimtiisuu guursaday maalan xukunku waa isla mid sidaanu noqona ayb fa asaabahaa markaa weliba jimaacayo u tegay laa yasqudu canhu lxaddu xadka ka dhici maayo saasuu baqow yidhi wa huwa liman asaabahaa bigayri ismi nikaax ayb wa huwa kaman asaabahaa bigayri ismi nikaax waa nin ka sinaystay unbuu la mid yahay leanna maxaa yeelay nikaaxu xaggoo haystaa nikaaxa noocaana meel ma haystaan ayb marka ma la dhahayo shubha ku jirto arrintan nikaax shubha ku jirto waayo ma la dhahayo nikaaxa shubhada ku jirtaa isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay marka alcaqdu idaa lam yakun eh, fiihi shu- eh, shubhatu ibaaxatin haddaynan ku jirin shubhatu ibaaxa laa tudra'u bihi lxaddu na- ninka marka walaashiis iyo gabadhiisa iyo hooyadiisna ee shubhatu ibaaxa kumaba jir kumaba jirtaba sideedaba saas darteed ma la dhahayo ninkan xadka ha laga daayo wuxuu u maleeyey inay bannaan tahay buu u maleeyey ama caqadkan caqad shubha ku jirta waaye ma la dhahayo saasuu yidhi waana culimmada say u badan yihiin sidan waay qisadan laakiin ninkan waxaa ku jirtay bacdi riwaayaat nebiga maalkiisana baytulmaalka inuu dhigay oo maalkiisana ha la qaybiyo ayuu yidhi marka maalka qaybintiisu macnou wataa marka macnaha oo watana waxay tahay ninkaasi inuu ridoobay oo diinta ka baxay leanna maxaa yeeley maalka ninkan yacni haddii arrinta lagu haysto xad keliya ay tahay maalkiisa hala qaybiya lama dheheen maalka marka waxaa loo qaybinayo fay lilmuslimiin looga dhigayo waa inuu ridoobay waxaana aad uga hadlay xadiidkan alimaamu abari abu jacfar aabari tahdiib ulaahaarka ee musnad ibni cabaas qeyb yaro waxaan u malaynayaa daabacan waay meeshaas masalada aad uga hadlay wuxuuna tilmaamay ninkan wuxuu ku dhacay inay tahay riddo inay tahay maxaa yeelay riddaduna wuxuu ka cabiray ama uu ka sheegay eh, xukunkii alle kitaabkiisa mansuuska ku ahaa buu diiday haddii uu marka xukunkaas mansuuska ahna wuxuu yidhi waa xukun qaci ah macluum min addiini bidaruura waay qof muslima oo isaga marka aan ogeyn hooyadii iyo walaashii iyo gabadhiisa eh, xaaraan inay inaynan ka ahayn ninka aan ogeyn oo dhahaya yacni inay xaaraan iga tahay oo inaanan guursan karin ma ogin ninka dhahayo de waa nin marka waa ma badna taas oo kale ma dhacdo Eh, bacd alculamaana istixlaal iyo waxbay sheegayaan aduu siday ahaataba marka ninkani in markaas yacni qariino xadiidka waxaa ku jirto waxaa loo dilayba inay tahay riddadaas ka waran laakiin haddii uu yahay nin majuusi ah oo soo islaamay majuusta waa guursadaan maxaarimtooda waxna ma yaqaanaba tii unbaa unbuu garanaa waxaasu ku barbaaray de kaas oo kale marka way dhici kartaa marka eh, jahli in loogu cudur daaro ninkaa markaas soo islaamay nacam laakiin qof muslima oo mus- islaam ku dhex dhashay iyo maya nacam waa shay umuur am- waa arrin qaci ah nacam qaala wafi lbaabi can qurata ayb qaala xadiidu lbaraa xadiidun xasanu gariib wqad rawaa mxamed bnu isxaaqa hada alxadiida can cadiy bni haabit can cabdillahi bni yaziid can ilbaraa waqad ruwiya hada alxadiidu can ashcad can cadiyin can yaziida bni lbaraa can abiihi wa ruwiya can ashcad can cadiyin can yaziida bni lbaraa can khaalihi can الnabiy sal l slam qaaraa marka khilaafkanba ku cileeyay xadiidka oo idiraab baa ku jira yidhi laakiin xadiidku waa saxiix hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamed